إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى يوم الdين أmا bعd kitaabu أحكاam الفaraaئd والwasaaya dardaaranada iyo faraa'idka axkaamtoodii kitaabkiisii haada maxalo kitaabkan wuxuu ka hadlaa axkaamta faraa'idka ama dhaxalka iyo axkaamta dardaaranada kitaabulfaraa'idi haadaa midkaanu kitaabulfaraa'idi waa faradyaalka kitaabkoodii iyo walwasaayaad dardaaranada kitaabkoodii macnaha waxaa loola jeedaa kitaabu axkaami alfaraa'id faradyaalka axkaamtooda iyo walwasaayaad dardaaranada axkaamtooda kitaabkoodii weeye faraa'id waa jamcu fariidatin fariidada waxaa la yidhaha xagga sharciga nasiibka muqadarkaa oo ilaahay yidhaahdo qof ha la siiyo dhaxalka marka la joogo qofha ilaahay wuxuu leeyahay nis ha la siiyo qofha ilaahay wuxuu leeyahay rubac ha la siiyo qofha ilaahay wuxuu leeyahay humun ha la siiyo nasiibkaas oo qadaran oo sharcigu qadaray kaasaa waxaa la yidhaahdaa fariida kaasaa la yidhahdaa fariida fariida bimacnaa mafruuda weeye waa faciil bimacnaa mafcuul ah waa shay ilaahay qadaray wey shay ilaahay qadaray wax lagu dari karin waxna aan laga jari karin marka waa qadarkaas ilaahay uu yidhi qofka ha la siiyo weeye fariidadu walwasaaya waa jamcu wasiyatin wasiyadana sharciga waxaa la yidhahdaa waa tabarucun bixaqin mudaafin limaa bacda almowt waa xaq oo geerida ka gadaal qof lagu tabarucayo qofaa wuxuu leeyahay marka aan dhinto hebel waxaas ha la siiyo waa tabaruc iyo waxbixin oo geerida kadib loo tiirinayo oo qofku leeyahay marka aan dhinto xoolahayga qaybtaas hebel ha la siiyo taas weeyaan midda halkan looga hadlaa marka faraa'idka qadar fiican oo usuul ah ayuu ka sheegayaa kitaabku qadarkaas waa qadar aad u wanaagsan oo qofku intaas hadduu si saxa si saxa u fahmo kitaabka ku xiga wax badanuu ka faa'iidaysana midka ka xiga wax marka dambe si dhib la-aanuhu qofku ku barana faraa'idka marka xoogaa kookoobanuu ka sheega walwaarihuuna kuwa wax dhaxla min arijaali ragga xaalay ka mid yihiin casharatun toban wey kuwa wax dhaxla oo ragga ah waa toban waa toban waa marka la duuduubo marka la faahfaahiyana waa shan iyo toban marka la faahfaahiyana waa shan iyo toban alibnu marka hal shay qofka waa inuu maskaxdiisa ay ku dhegtaa oo maskaxdaysa gashaa marka la joogo baabka faraa'idka ama dhaxalka qofka magaca lagu magacaabo meydku u yahay sifada lagu sheego meydku u la yahay maalan waxaa la yidhi ibni meydkaa dhalay wey ab haddii la yidhaahdana meydku dhalay wey ummun haddii la yidhahdana meydkay dhashay wey ukhtu meydkay la dhalatay akhun meydku la dhashay sifada lagu tilmaamo uu meydka la yahay taas waa inaad qofku hore ka fahma sifada magaca la siiyo sideeda qof kasta magaca la siina magaca lagu sheegaya marka sifadaas uu meydka la yahay abun aa la yidhi meydku aabba u yahy ummun aa la yidhi meydkay hooyo u tahay akhun aa la yidhi meydku walaal la yahay ukhtun aa la yidhi meydkay la tahay waxa weeyaan walaal camun aa la yidhi meydku adeer u yahay marka sifada lagu sheegu meydka u yahay waa inaad intaas fahamtaa alibnu meydka wiilka uu dhalay waxbuu dhaxlaa marka tobankan macnaheeda maahan mar walba tobanku waxbay dhaxlaan waa noo soo socotaa qaarna mar walba waxbay dhaxlaan qaarna marna waxbay dhaxlaan marna waa la xijaabaa macnaheedu maaha tobankan mar walbay wax dhaxlaan maaha marna waxbay dhaxlaan qaar ka midu marna waa la xijaabaa qaarna mar walbay wax dhaxlaan wey waa kala duwan yihin tobanku alibnu wiilka meydku dhalay waxbuu dhaxlaa wabnulibni maydka wiilkuu dhalay wiilkuu sii dhalay waa wiilka uu maydka wiilkiisiiyaa dhalay markaasoo kalena wiilkii u dhalayaan joogin markaa haddee lagama hadla mid walba goormuu wax dhaxlaa meeshaan haddee loogama hadlin faahfaahin dheer weeyo taasu kaliya waxa weyan cadadka dadka wax dhaxlaa la tilmaamaa laakiin qof walbaaba markuu wax dhaxlaaya shuruuduu u baahan yahy qaar ka mida qaar ka miduu shuruuday u baahan yihin qofku markuu wax dhaxlaa marka alibnu maydku wiilku dhala maydku wiilkuu dhalay waxbuu dhaxlaa wabnulibni maydku wiilkuu dhalay wiilkuu dhalayna wax waa dhaxlaa marka wax dhaxlaa shuruuday leedahay wa in safala haba hooseeyo oo haba hooseeyo waa maxay maydku wiilkuu dhalay kuu dhalay kuu dhalay kuu dhalayaa wax dhaxla ha marka siduu rabaa hau hooseeyo laakiin goormuu wax dhaxlaa waa mar shuruud la helo walabu aabbena waxbuu dhaxlaa maydka aabbihii dhalay waxbuu dhaxlaa oo dhaxalka waxbuu ku yeeshaa waljaddu awowgiina waxbuu dhaxlaa jadka la sheegaa waa abulabi jadka oo hooyo aabbeed wax ma dhaxlo isagu kaas waxba ma dhaxlo waa jadka la sheega waa jad saxiixa oo wax dhaxla waa abulabi amase abu abulabi haba koreeyo hadduu rabo waljaddu awowgiina waxbuu dhaxlaa wa in calaa haba sarreeye haba sarreeye macnaheedu waxay tahay aabbe aabbihiis waa jad qariiba aabbe aabbihiis aabbihiisna waa jad baciida waa fogyo waa sarreeya waxbuu dhaxlaa laakiin mid walba markuu wax dhaxlaaya shuruuduu leey shuruuduu leey walaqu walaalna waxbuu dhaxlaa meeshaasoo kale fiiri walaqu waa meesha faahfaahinta ay cadadka ka imaanayo marka la faafaayo oo aq hadda hal midaa laga soo qaaday saddex aqana wax dhaxle saddexdii ula jeeda oo waa maxay akh oo shaqiiq ah maydkuu ku aabbiyo hooyoya iyo akh liabi maydka waa isku aabbi laakiin isku hooyo ma iyo akh liummin maydkuu ku hooyo yahay laakiin ku aabba maha saddexdaasaa soo gele marka hal midaana laga tiri meeqa dheeraada halkaas loogu jirta labo laba dheeraada halkaas ka soo baxda ilaa hal aqaa la tiriyey wabnulaqi walaalka wiilku dhalayna waxbuu dhaxlaa marka wabnulaqina fiiri wain taraaqaa haba durko wain taraaqaa dibba ha u dhaco hoos ha u dego oo waa maxay ibni ibnilaqi maydka walaalkiis wiiluu dhalay wiilkaasu wiiluu dhalay wax waa dhaxla shuruuddeeduu ku dhaxli doona marka fiiri ibnulaq hadda midaa la tiriyey labaana ka soo baxay meeshaas oo ibnulaq shaqiiq iyo ibnulaq liabin walaalkii aqii maydka ku aabbiyo hooyo ahaa wiilkuu dhalay wax waa dhaxlaa aqii maydka ku aabbi ahaana wiilkuu dhalay wax waa dhaxlaa marka halkaas ibnulaqa labaa ka imaanee hal midaana la tiri meeqaa saa'ida hal xabo ku dar labadii hore saddex waalcamu adeerna waxbuu dhaxlaa hadda fiiri cam hal midaa laga tiri labaana ka imaaneen waa cam shaqiiq ah iyo cam liabi labaa halkaas ka imaaneen meeqaa dheeraada hal ku dar wabnulcammi in adeerna waxbuu dhaxlaa ibnulcam hal midaa la tiri labaana ka imaaneen oo camkii shaqiiqa ahaa wiilkiisii iyo camkii liabin ahaa wiilkiisii labaa ka imaaneen meeqaa dheeraada hal ku dar shanta dheeraadka oo ku haasa shan iyo toban saasay ku yihi wa in tabaacaddaa haba kala fogaadeen ilma adeeryaalkaas oo waxaa dhici karta ibnu ibnu ibnulcam inuu yahay oo aad u durko wa in tabaacaddaa haba kala fogaadeen wa zawju zawjna waxbuu dhaxlaa markii sifa laguu sheego maydku sifadaas la leeyahy hadda zawj haddii la yidhi yaa dhintay zawjaa dhimatay qof kale ma dhima ilaa magaca lagu sheego waxaan uu maydka layi intaasaad ku dhegi walmowlalmuctiqu sayidkii wax xoreeyeen waxbuu dhaxlaa haddii lagu yidhi mowlalmuctiq ah oo muctiq la yidhi yaa dhintay muctaq a dhintay kii la xoreeyaa dhintay ilaa sifadii lagu sheegu maydka layi sow ma shan iyo tobankii markaa waa ku asaa tobanna waa duuduub ahaan walwaarifaatu kuwa wax dhaxla min annisaa'i dumarka xaalay ka mid yihiin sabcun toddoba weeye waa marka la duuduubo marka la faahfaahiyana waa toban oo saddexaa ku dhex jirta saddex ayaa ka soo dhex baxee albintu gabadhii maydku dhalay wey diinteedina idhi maydkaa dhalay ama aabbahaada ama hooyahaada maydkaa dhalay sifadaas ay maydkala leedahay wa bintulibni maydka wiilkuu dhalay gabarhu dhalay maydku wiil u dhalay wiilkaasu gabadha u dhalay gabadhaas waxbay dhaxashaa shuruuddeeday ku dhexle maahan mar walbay wax dhaxashaa walummu hooyana waxbay dhaxashaa um haddii la yidhi maydkay dhasha waljadatu ayeeyadiina waxbay dhaxashaa ayeeyadu dhinacay rabtaa ka timaado ayeeyadu waxa weeyaan ummul ummi iyo ummul abi labadu waa soo gelayaan labada dhinacba waa ka imaanaya marka ayeeyada oo ah ummul ummi hooyada hooyadeed iyo ummul abi labadii baa ku jiraan meesha ma ahan intaas keliya ummu ummil ummi hooyo hooyadeed hooyadii dhashay waxbay dhaxashaa sidoo kale ummu abil abi aabbe aabbihiis hooyadii dhashayna waxbay dhaxashaa mid walbaa shuruuddeeday ku dhaxle shuruuddeeday ku dhaxle marka jaddadii waxbay dhaxashaa walukhtu walaashii maydka maydka walaashiis waxbay dhaxashaa haddii ukhto la yidhi maydka walaashiis wey laakiin fiiri hadda ukhtu hal midaa la tiriyey laakiin saddexa halkaas ka imaane halkaas saddexaa ka imaane ukhta oo shaqiiqa ah maydka ku aabbiyo hooyaa iyo ukhta liabin maydka walaashiis oo ku aabbo kaliya ah waa ku aabbe ku hooyo maa iyo ukhta liummin maydka waa ku hooyo laakiin ku aabba maaha saddexaa imaanay meeqaa dheeraada labaa dheeraad halkaas kaa durbada waxbay dhaxasha wazawjatu wa zawjatu zawjadiina waxbay dhaxashaa wa zawjatu zawjadiina waxbay dhaxashaa zawja haddii layidhi zawja dhintay waalmawlaatu sayidadiina waxbay dhaxashaa sayidadii almuctiqatu ee maydkan xorayday marka midkii la xoreeya dhan jaddada marka laba ahe jaddadii waa labo waa ummul ummi iyo ummul abi labay ahayd jaddadii khalaas marka saddexdii dheeraadkeed waa haynaa oo jaddadana mid dheeraada nooga soo baxday uktadana labaa nooga soo baxday waman qofka laa yasqutu aan dhacayn bixaalin sinaba khamsatun shan weeye dadkan aan soo sheegnay waa nagii nidhi qayb ka mida mar kastay wax dhaxlaan qayb ka midana marna waxbay dhaxlaan marna wax ma dhaxlaan qaybtii marka mar walba wax dhexlayda haddee shuruudul irfi haddii la helo taasu moogtahay mar walba marka lagu leeyahay waa shuruuddii laysku dhexlaayay marka la helo oo labadii qof inay isku diin yihiina ka mida haddaysan isku diinayn maba isdhaxlaanba laakiin shuruuddii irfiga guud marka la helo iyo asbaabtii dad waxaa jira marnaba aan dhicin marnaba ma dhacaan haddaysan ku qumin mawaanic mawaanic mawaanic waxaa jirta wax qofka dhaxalka u diidi kara oo waxaa ka mida inay kala diin noqdaan labada qof waxaa ka mida inuu isagu maydka dilay maydka hadduu dilay dhaxli ma maanica ku dhacay marka haddaan mawaanic imaan oo wax maanica imaan ma dhacaan kuwaanu waman qof laa yasqutu aan dhacayn bixaalin marnaba khamsatun shan weeye azawjaani labadii isqabeen marnaba dhaxalka ma dhacan haddaan maanic jirin oo ma jirto waa la xijaaba iyaga lama yidhaahdo dhaxalkii waa laga xijaabay labada isqabaan mar kasta oo isdhaxlaya waa labo walabawaani aabbiyo hooye aabbe iyo hooye haddaan maanic jirin ma jirto waa la xijaaba iyaga lama xijaabi karo ayaga marna dhaxalka lagama xijaabo macnaha xijaabka aan laga xijaabin waa xajbu xirmaan laba xijaabaa jirta xajbu nuqsaan iyo xajbu xirmaan marka xajbiga aan leenahay lama xijaabi karo waa xajbu xirmaan lagama hooji karo lama qadi karo saas weeye laakiin way dhici karta in dhaxalka laga nuqsaamiyo oo ay qadar yar qaataan waa dhici karta marka labada waalidaa ka mid a iyo wa waladu sulbi maydka waladka u dhalay ama wiil ahaado ama gabar ha ahaado marna lama xijaabi karo xajba xirmaan oo lagama qadi karo dhaxalka ma laga qadi karo ma laga qadi karo laakiin inuu wax yar qaataa waa dhacda oo lagu yareeya marka shantaas weeye labadii isqabeen labadii waalid iyo waladu sulbi caruurkii meydku dhalay wiiliga gabar midkoona ma ahaado waman qof laa yarisu aan wax dhexlin bixaalin marnaba sinaba qof aan wax dhexlin sabcatun toddoba weeye alcabdu addoon addoon wax ma dhaxlo sababtuna waxay tahay addoonka xoolihiisa sayidka iska leh haddii layidha addoon dhaxal ha la siiyo waxaa ka dhalanee oo maalan qofkan waa addoon waxaa iskale qof kale haddii layidha aabbihiis waxa ka dhaxlo xoolaha uu qaato sayidka qaadana marka qof ajnabiya od ha dhaxlay noqon ninkaan ilaa sayidka qaadana wuxuu qaato marka sayidkaas oo aabbihiis ajnebi ka ah a aabbihi xoolihiisii qaadana marka aabbihiisna ma dhaxlo hooyadiis ma dhaxlo qofna ma dhaxlo cabdigu ilaa xooluhu qaato sayidka qaadana sayidkuna dhaxalkan wax kuma lah marka addoon waxba ma dhaxlo cabdigana waxaa loola jeedaa waa waa midka qinniga oo aan wax hornimaa haba yaraatay aysan taaban marka sidaasaa loola jeedaa sidaa darteeda raqiiq inuu ka cabiraa fiicneed waa kan sharaxa leh raqiiq alraqiiqu kii oo waxa weya qinniga addoon oo barax la weeye oon xornima taaban kaas wax ma dhaxlo walmudabbaru kii gadaal laga xoreeyeyna wax ma dhaxlo mudabber waa addoon oo sayidku uu yidhi markaan dhinto xoraad gadaalaa laga xoreeyey markaan dhintaad xor tahay aa la yidhi kaas waxba ma dhaxlo asna waa addoon laftigiisu laakiin nuuc xoogaa xornimo ayaa u soo carfayda sooma jeeda waa ummulwaladi ummuwaladna wax ma dhaxasho iyaduna waa addoon sayidkiiya ilmo ka dhalay sayidkii waa addoon sayidkii iska lahaaya ilmo u dhasha marka markuu dhintay hore ka xoroobi ummuwaladaa la yidhaah marka iyaduna wax ma dhaxasho walmukaatabu waa addoon kale laakiin waa nuuc kale waa maxay waa lala heshiiyey sayidkiiya wuxuu kula heshiiyey intaasoo dhaqaala haddaad ii keento xoraad waa nuuc marka xornimahaasna u soo socoto waalqaatilu midkii maydka dilayba qofku qofkuu dilay ma dhaxlo qaatil sifadii la sheego baabkaan ma kala joogo maydka uu u yahy qaatil waa dila diluu yidhi maydkuu dilay marka hadduuba maydka dilay aabbihiis hadduu yahay hadduu hooyadiis yahay maydku hadduu yahay carruuru dhalay ma dhaxlayo qofku qofku dilay ma dhaxlo dilkuna waa wenya si kastuu ku dilo weliba culammada shaaficiyadu aaday u adkeeyeen waxay yidhahdeen si kasta xaq iyo xaq darra wuxuu rabaa ku dilo si kastuu ku dilo xataa fiiri hadduu ku markhaati furo hadduu ku markhaati furo aabbihiisa qof muslima dilay asagu waa arkaayay markuu dilaayay wiilkaan maxkamadiyaa laga soo dacweeyey wiilka intay soo istaagu anaa markhaati ka ah aabba inuu dilay ninkaa oo markhaati waa caddaaday waa la qisaas asagu dhaxalka wax kumale wiilkaan dhaxalka waxba kumale shahaadadiisu gutay waa fiican yahay iriddaa ka bax maxaa dhacay waxaa jira sadu daraa'ic wax la yidhaahdo sharciga islaamku wuu xidha albaabada fitanta albaabada sharta wuu qunfula waxay tahay haddii qofkii qofkan dilay dhaxalka wax laga siiyo qof walbaaba qofka uu dhaxalkiisa leeyahay uu si lagu dilo ka shaqayna si xoolaha uu qaato marka albaabkii oo dhan waa la xidha si kasta xataa hadduu qaadiya asaga qaadiya aabbihiisoo la dacweynayo loo keeno markhaatiyaa ku caddaaday waxaan xukmiyey in la dilo uu yidhi waana xaqi dar waana waajib inuu yidhah soo maaha waa yidhi khalaas dhaxalka waxba kuma leh ka tag waxaa laisleey amuu meel u soo mara la'a oo ilaa hadhow hadduu xataa kanu xaq ku xukmiyo mid kaloo qaadiya oo aabbihiis hantidiisa sugi waayey aa laga cabsa inuu xukmiyo qalad ku xukmiyo marka albaabkaas waa la xiray qofku qofuu dilay dhaxalkiisa shaqo kuma leh walmurtadu murtadkii murtadkii waa gaal haddee murtadkii gaaladuu ka mid ya wakadalika zindiiq waa kan le sharax munaafiqiina waa la mid zindiiqa waa wadar diinoodle qofka ciduu la joogo ku diinta ah gaalnimada qarsada islaamnimada muujiyo markuu muslimadan la joogo laakiin waa in lagu ogaado waa in lagu ogaado oo hadde gaalnimada waa ina mars illaa waa wax qalbi ku jiro addoommadu ma daalacdaan mar uu muujiyayaa lagu xaqiijina weliba zindiiq mar hadduu yaho waa khatar waa lagu ogaana waryaa toobadkeen waa toobadkeen u leeyahy haddana hadhow waa lagu arkay isagoo gaalnimo muujisanayo gaalnimadii lagu ogaado waa lagu arkay marka waxaa caddaatay waa zindiiq qofkaanu bis kaasoo kale marka qof muslima ma dhexlaayo qof muslim ah ma dhaxli karo kaas waxnamaba dhaxlaba qofna ma dhaxlaayo muslim xaanu leehay maxaa yeele asaga dhamaaba dil ku xukumanba walmurtadu murtadkii wax ma dhaxlo wa ahlu millatayn ilaa murtadka xataa xoolihii horuu lahaa laftirkoodaa mawquuf ah murtadka xoolihii hore uu lahaa laftirkooda maamulka waa laga joojiyaa hadduu soo laabto asagaa iskale hadduu soo laaba diidana baytulmaalka ala muslimiintu ka dhexeeyaan xooluhu marka kuwiisu horuusanba tasarruf ku lahayn kuwa dambe see u qaadana waa noocaas wa ahlu millatayni laba kala diinana isma dhaxlaan hadday labada qof kala diin yihiin isma dhaxlaan oo muslimku gaal ma dhaxlo caruur muslima aabbiis hadduu gaal yahay dhaxli ma aabbuhu hadduu muslim yahayna caruurku dhalay uu gaal yahayna dhaxli ma ma isdhaxlaan muslim iyo gaal gaalku gaalka kaleeto waa dhaxla asagu wa aqrabulcasabaati waxaa jira marka dhaxalka la joogo waxaa jira wax la yidhaahdo ahlulfarad iyo ahlulcasaba ahlulfarad waxaa la yidhahda waa dadka ilaah yidhi qadar intaas leeg ha la siiyo maalan nis ha la siiyo wain kaanat waaxidatan falaha nisfu hadday hal gabar tahay ilmaha maydku dhalay hal gabar hadduu yahay caruur kaloo maydku dhalay uusan jirin hantida inta la kala baro bar ha la siiyo maalan haddii qofkii saas alla yidhi qofkaas ahlufarad aa la yidhaahdaa macnaha qadar ilaahay u qadaray wey waxa la siina ahlufarada le dadna waxaa la leeyahay xoolaha ha dhaxleen la dhihima qadarkaasu leeyahy marka dad kalu wax la dhaxla sida caruurta maydku dhal hadday wiilal iyo gabdha yihiin wiil iyo gabar un waxaa loo firina lidakari mila xadiim unfayeyn wiilkiiba laba gabdhood intay qaadatuu qaadana marka dadka nuucaasa oo la yidhaahdo xoolaha ha dhaxleenoo ha qaybsadeen ahlu casabaa la yidhahdaa ahlu casabaa la yidhahda ahlucasabaa la yidhahda ahlucasabada marka haddii aan cid kale joogin xoolihii isagaaba wada qaadana qofka ahlucasabada haddaan qof kale joogin xoolaha dhammaan isaga qaadana haddii dad ahlufarada ay joogaan dad ahlufarada hadday joogaanna ahlufaradku waxooda markay qaataan ayay inta kala qaybsadaan dadka casabada waa noocaas haddaan ahlufarad joogin xolaha isaga wada qaan maalan wiil maydku dhalayaa jooga ama wiil iyo gabar wada dhashoo maydku dhalaa jooga qof kale ma joogo maydka dhaxalkiisa le xoolaha dhan wiilka iskeligiisaa qaadana hadday wiil iyo gabar yihin labadooda kaliyaa qaadana marka kaasaa la yidhaha casab haddii laakiin fiiri maydka aabbiis waa jooga hooyadiisna waa joogtaa hooyadiisna waa joogtaa zawjadiisina waa joogtaa wiilu dhalayna waa joogaa wiilku goormuu wax qaadana waa markii maydka aabbiis wax qaato oo hooyadiis wax qaadato oo zawjadii qaadato markaas kadib uu wiilkan wax qaadana marka casabada saasaa lagu yaqaan haddaan maydkan wax ahlufarada u joogin xoolaha dhan u qaadana ahlufaradaay u joogaan markay ahlufarad waxooda qaataan uu waxa soo qaara qaadana marka casabadaas yaa u dhowaansha badan laakiin dad waxaa jira marna ahlufaradka noqda marna ahlu casabada noqda marna labada isku darsada aabbahaba ka mida saddexdaba se wax waa ku qaata hadaan maydkii waxba dhalin wax caruuraba ma dhalin maalan wax caruuraba ma dhalin maydka waa casaba markaas aabbo wixii ahlufarad ah inta waxooda la siiyo inta kala qaadaan haddii maydku wiil dhalayna waa ahlufarad casaba shaqo kuma le aabbo fiiri nasiibkiisuu qaadaa waa iska tega hadduu maydku gabar dhalayna faradkiisa uunta wax ku qaato uu wixii soo harayna qaada laba gacmood wax ku qaada markaa marka saddexda nuucba waxbuu ku qaata abuu mar ahlufarad keliyu wax ku qaadana marna casabo keligeedu wax ku qaadana marna wuxuu wax ku qaadana casabo iyo ahlufarad labadaba waa isku darsanaa faradkiina waa qaadana casabana waa qaadana wa aqrabulcasabaati casabooyinka kalugu dhow alibnu marka fiiriyo waxbaa waxaa la dhaxlaa masaladan iyo mas'alada wilaayada nikaaxa ayay aad isku shabahaan inkastoo meel yar farqi uga dhexeeyo aaday isku shabahaan xoolo maydku hadduu xoolo lahaa xoolihiiyaa laga dhaxlaa wilaaye hadduu lahaana wilaayadiyaa laga dhaxlaa maalan gabadh nikaaxeeda aabbaa iskale ugu dhow soo maaha hadduu dhinto sidaas xoolaha loo kala dhaxlaa wilaayada marka sidaa xoolaha loo kala dhaxlaa xuquuqda saasa loo kala dhaxlaa sideeda wilaayada sidaasay noogu imaan doontaa qaabkaanayna u kala horayn doonaan marka mas'alada ugu horayda laga reebo oo masalada masalada ugu horayda oo ah alibnu masaladaas xoogaa khilaafaa ku jira shaaficiyada agtooda shaaficiyadu waxay leeyihin maya ibnigu isagu xooluu dhaxlaay wileeyo ma dhaxlo oo hooyadiis ma nikaaxeeli wiil saasay qabaan shaaficiyadu laakiin xanaabiladu maya waxay leeyihin isku meelaa la marsiina xoolaha iyo wilaayada xaa kala qaado ha gabadha waxa weeyaan wiilkeedaa nikaaxina isaga ugu xaqnimo badan saasay joogaan xanaabiladu laakiin shaaficiyadu waxay leeyihin maya waa meesha yarta farqiga meesha uga jira meeshaasa khilaaf uga jira wa aqrabu lcasabaati casabooyinka qofka ugu dhow alibnu waa meydku wiilku dhalay uma ibnuhu wiilka uu wiilkaasu dhalayaa ku xiga uma alabu aabbihiyaa ku xiga meydka dhalay uma abuuhu aabbe aabbihiisa ku xigo meydka wowa u ah uma alaqu walaalkaa ku xiga oo meydka walaal la ah walaalkaasoo lilabi walummi aabbe iyo hooyo u sugnaado meydka ku aabbe iyo hooyo ah uma alaqu walaalkaa ku xiga walaalkaasoo lilabi aabba kaliya u sugnaaday oo meydka ku aabba ah oo aan ku hooyo ahayn uma ibnulaqi meydka walaalkiis wiilku dhalayaa ku xiga walaalkaasoo lilabi walummi u sugnaaday waa meydka adeer u ah marka waxaa dhalay meydka walaalkiis meydka ku aabbiyo hooyaa wiilku dhalay wey oo meydku adeerka u yahay uma ibnulaq walaalka wiilku dhalayaa ku xiga walaalkaasoo lilabi aabba u sugnaada meydka ku aabbe ah oo aan ku hooyo ahayn waa wiilka meydkan walaalkiis uu dhalay oo walaalkaasoo meydka ku aabbe ah laakiin aan ku hooyo ahayn uma alcammu adeerkiyaa ku xiga adeerkii ayaa ku xiga oo meydka aabbihiis walaalka la ahaa marka adeerkaas dee isagii waa sii qaybsamaya oo meydka aabbihiiska ku aabbiyo hooyaa u horeeya waxaa ku xiga midkii meydka aabbihiis ku aabbi ahaa laakiin aan ku hooyo ahayn calaa haada tartiibi tartiibkaas korkiisa xaalay ahaadeen tartiibkaas sidaas ku wad adiga tartiibkaas ku wad uma ibnu oo waa maxay calaa haada tartiibi calaa haada tartiibi waxay tahay waxaa horeeya cam oo meydka aabbihiis ku aabbi hooya waa saas weeye calaa haada tartiibi tartiibkan korkiisa xaal camku uu ahaaday oo waxaa la hormarinaa camkii meydka aabbihiis ku aabbi hooyo ahaa markaasaa waxaa lagu xijinoo laga dabaminaa camkii meydka aabbihiis ku aabbi ahaa uma ibnuhu camka wiilkuu dhalayaa ku xiga haddana waa tartiibkii oo camka shaqiiqa wiilkiisaa horeeya haddana waxaa ku xiga camka liabka wiilkiisa fain cudimat ilcasabaatu casabooyinkiiyo haddii la waayo falmowlaa mawlihii ayaa ku xiga mawlihii almuctiqu ee wax xoreeyey oo meydka xoreeyey faslun wlfuruudu faradyaalka faradyaalka almuqadaratu la qadaray fii kitaabilaahi kitaabka ilaahay lagu qadaray tacaala ilaa waa sarreeyaay haadaa maxaluhaa meeshaana waa meeshii looga hadlayay meeshan waxaa looga hadlaa faradyaalka kitaabka ilaahay lagu sheegay farad waa nagi nidhi furuud waa jamcu fariida waa nasiibka muqadarka ah oo ilaah uu yidhi qof hebel ha la siiyo maalan faslun wlfuruudu faradyaalka faradyaalka almuqadaratu lagu qadaray fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa tacaalaa ilaa waa sarreeya sittatun lix wey sittatun taa khabarkiiya waa lix faradyaalkaas annisfu waa bar dad ilaahay yidhi maalka barkiisa la siiyo waarubucu kuwa ilaahay yidhi maalka rubciisa la siiyo ta afar loo qaybiyo meel ha la siiyo wathumunu sideed meelood meel qof ilaahay yidhi inta sideed maalka loo qaybiyo meel ha la siiyo wathuluthaani nasiibkaas oo ah maalka inta saddex loo qaybiyo laba meelood ha la siiyo dad ilaahay yidhi maalkaoo dhan inta saddex loo qaybiyo maalka meydku ka tegey laba ha la siiyo laba ha la siiyo wathuluthu saddex meelood meel iyo dad ilaahay yidhi maalka inta saddex loo qaybiyo meel ha la siiyo meel ha la siiyo iyo waa sudusu sudus waa lix meelood meel dad ilaahay yidhi inta maalka lix loo qaybiyo meel ha la siiyo waa intaas haddeeraa naloo sheegaa lixdaas nasiib dadka kala qaata fa nisfu nisfkii fardu khamsatin waa shan faradkood shan nuuc oo dadka ka mid ahaa nis qaataan qof kaloo nis qaada kara ma jiro maalka berkiis maydku ka tegey waxaa qaata waa shan qof shantaas mid ka mid ahaa qaada kara mid walbaana markuu qaadaa shuruudaa jirta albintu fardulbinti maydku gabadha uu dhalay faradkeedii wey gabadha maydku dhalay nis waa qaada kartaa markay nis qaadaydo ayadu waa keligeeda gabar kale maydku ma dhalin oo nool wiil gabadh la dhashayna ma jiro markay niska qaadaydo waa saas maydkii horta wiiluu dhalay ma joogo gabar uu maydkii dhalana ma joogo keligeed wey markay niska qaadaydo halkaas gabaraha maydkii dhexlayd carruuruu dhalay markaas wey markay niska qaadata wa bintulibni bintulibnina nisay qaadata ayaduna ayadana markaa dee shuruuday ku qaadaneen maydkii wuxuu dhalay adduunkaba ma joogaan markaas hal qofoo maydkii toos u dhalay ma jiro haddana maydkii wiiluu dhalay wiil uu dhalay ma jiro maydku wiiluu dhalay gabaruu dhalayna iyadaa keligeed ka joogta keligeedaa wax dhexlayda marka maydka wiiluu dhalay wiiluu horta dhalay maba jiro maydku wiiluu dhalay gabaruu dhalayna iyadaa keligeed ka joogta marka nisay qaadataa wاlktu waa walaaشhii walaashaasoo min alabi wاlumi aabbi hooyo xaggiisa ka ahaata maydka maydka gabar ku aabbi hooya nis waa qaadata laakiin waa goorma maydku wax uu dhalayoo dhexlaya lamaba arkaba wiiluu dhalay wuxuu dhalo dhexlayana lama arko aabbe maydkii dhalay lama arko iriya waa goorma markay wax nis qaadayda ma dhowa aabbe ma jiro awoowana ma jiro asalkii iyo faraciyo dhanan la erag oo dukuurta asal iyo faracba lama arko mudakari muanaf midna oo faraca maba jiraba horta asalkii oo ah aabbe awowana ma jiro keligeedna waata oo gabar kaloo meydka la dhalato shaqiiqahu ma jirto oo ku aabbi hooyaan waa shuruud badan markaasay qaadaneen nis waluktu iyo walaal min alabi aabbe xaggiisa ka ahaatay gabar meydka walaal la ah oo ku aabbaa oon ku hooyo ahayn ayaduna waa qaadataa nis laakiin waa goorma maydku wuxuu dhalo dhaxla lama arko maydka aabbe iyo awowo dhexla ma jiro walaal oo wiilaho maydka la dhasho dhexla ma jiro ma jiro gabar ku aabbiyo hooyaahna ma jirto oo dhexlayda ayadaa ku aabbaa gabar maydka ku aabbaahana ma jirto oon ayada ahayn markaasay qaadan doontaa niska niska wax badana ka sokeeya wa zawju zawjkiina waa qaataa nis zawjka isagaa kuu sheegay shardigiisii idaa lam yakun waa markuusan ahaan macahu zawjka la jirkiisa waladun walad walaa waladubnin wiil waladkiisna uusan ahaanin zawjadiisa wax ay dhashay oo caruura oo wax dhaxlaaya maba jiraanba wiil iyo gabar midna wiil ay dhashay caruuruu dhalay oo wax dhaxlaayana lama arko marka macnaheedu waxay tahay zawjadiisa wax ka farcamayoo wax dhallaayo maba jiraan markaasuu nis qaadaa zawj xaaskiisa maalkeeda baru qaadana mar wax ayada farceeda ah dhexla hadii la waayo farc waaris oo dhan waa la waayo oo ayada ka farcanmay markaas wey markuu niska qaadana warubucu rubuci fardu snayni laba faradkood weeye rubuc waxaa wax ku qaata waa laba qof bes cid kale wax kuma qaato waa zawjaanka cid kaleo rubac wax ku qaadataa ma jirto maalku afar loo qaybiyey meel waxaa qaata zawj ama waa zawj cid kaloo wax ku qaadataa maba jirtaba wa rubucu rubuci fardu nayni laba faradkood weeye azawju waa zawjka faradkiisii maca alwaladi caruur la jirkiis xaalu ahaaday oo waladilibni amase wiil zawjadu dhashay caruuru dhalay xaalu la jiro zawjka rubac ayuu qaataa haddii zawjadiisu farac waarisa leeda zawjadiisa wax ka farcanmay oo dhaxlaya hadday jiraan afara maalka loo qabiyo zawjadiisa miduu qaataa miduu qaataa wa huwa rubuci fardu zawjati hal zawja faradkeed weeye iyo wa zawjaati zawjooyin badan halka zawjo haddii ninku hal zawjo leeyahay iyo hadduu zawjaad badan leeyahay isku sii wax u dhaxlan macnaha hal nasiib ayay qaadanayaan hadday hal mid tahay halkaas nasiib hal ka mid aha qaadanaya hadday mid ka badan yihiin halka nasiib ay qaybsanayaan halka nasiib ay qaybsanayaan ee badnaantay badan yihiin xoolo u kordhimi ayaga xoolo u kordhimi marka rubuxu waxaa qaata zawje hadday keligeed tahay iyo hadday badan yihiin waa goorma maca cadamil waladi carruur weyntiisa la jirkeeda xalay ahaadeen oo waladil ibni ama wiil zawjku dhalay carruuruu dhalay la jirkiisa xalay waxa weye weyntiisa xalay ahaadeen maydku wiiluu dhalay carruuruu dhalay weyntiisa macnaheedu waxay tahay farac waaria waa in la waayo zawjka farac ka farcamay oo dhaxlaba waa in la waayo welad uu dhalayoo dhaxlaa ma jiro wiiluu dhalay weladuu dhaloo dhaxlaana ma jiro marka maydka oo zawjka caruur ka farcantay oo dhaxlayda waa in la waayo waa markaas marka ay hadday zawjadu mid tahay iyo hadday badan yihiinba rubucay qaataan hadday hal mid tahay halka rubac iyadaa wada qaadane hadday ka badan yihiinna rubacaasay qaybsanayaan waumunu umunkii fardu zawjati waa zawjada faradkeeda iyo wa zawjaati zawjooyinka badan faradkooda macal waladi caruur xaalay la jiraan oo waladilibni ama wiil wiil maydku dhalay caruuru dhalay xaalu la jiro umun hal qolaa wax ku qaata waa zawj iyo zawjaad hadday hal keligeeda tahayna umunkay wada qaadanayan hadday badan yihiinna umunkay qaybsanayaan waa goorma zawjkaas farac waarisa hadduu leeyay wax ka farcanmay oo dhaxla ama caruuru dhalayaa jooga ama caruuru dhalay ma joogee caruur wiilkiisu dhalay oo dhaxlayaa jooga markaasay umun qadataa zawjadu hadday badan yihiinna halka umun ay qaybsadaan wa uluaani ulukaankii fardu arbacatin afar faradkood weeye uluaan afaraa wax ku qaataan afar nuucoo dadka wax dhaxla ka mida uluaanay qaataan uluaan waa nasiibka ugu weyn oo la sheegay wax nasiib la-eg lama laguma sheegin dhaxalka dhexdiisa uluaan dii lagu yidhaahdo maalkiiba waxaa ka maqan ulu kaliya wax farad ah oo la sheegoo la qadaray oo la egu ma jiro isagaa ugu xoolo badan uluaan ila maalkii oo dhan inta saddex loo qabiyaa laba qofkaanu qaato hal qofna marka maba qaato hal qof maba qaato uluaan waa arki doonaa wa uluaani uluaan fardu arbacati waa afar faradkood albintayni laba gabdhood oo meydku dhalay maydku laba gabdhooduu dhalay hadday joogaan wax wax wiila oo la dhashay lama arko gabdhihiina labay gaareen haddee laba haddii lagu yidhi hadday saddex yihiin waa la mid hadday boqol yihiin waa la mid iskumidu waa inay laba yihiin oysan hal mid ahayn mayd gabdhaha uu dhalay wiil la dhashayna ma jiro maydku wiil uu dhalo wax dhaxlaa ma jiro markaas hantida saddexa loo qaybina labay qaadaayeen labada gabdhood ama gabdhaha badan waa isku midi waa isku mid waa isku mid laba gabdhood hadday yihiin iyo hadday ka badan yihiin uluaanay qaataan wa bintay ibni maydka wiil uu dhalay laba gabdhood oo uu dhalay iyo wixii ka badan ayaguna uluaanay qaataan maydkii markaan wax uu dhalay oo wax dhaxlaa maba jiro horta wax uu asagu maydku dhalay oo wax dhaxlaa markaas ma jiro laakiin maxaa jooga waxaa jooga wiil uu dhalay gabdha uu dhalay gabdhahaasoo laba gaarayo laba iyo wixii ka badan oo isku mid hadday toban yihiin iyo hadday laba yihin oo isku mid waa inaysan mid ahaynay ka badan yihiin markaasoo kale maalka saddexa loo qaybina laba meelood ay qaadanayaan gabdhahaasu gabdhahaasu wal ukhtayni laba gabdhoodoo walaalo la-a maydka ukhtaynkaas min alabi walummi aabbe iyo hooyo xaggiisa ka ahaadeen laba gabdhood ama ka badan laba haddii lagu yidhaah kuwaa ka badan waa la mid laba gabdhood ama gabdho ka badan oo maydka ku aabbiyo hooyaha jooga marka sidaas ay qaadanayaan maydku wax uu dhalo wax dhaxla maba jiro markaas ogow maydku wax uu dhalay oo wax dhaxla maba jiro maydka aabbihiisna ma jiro oo dhaxli maa awoowo maydka awowgiisna wax dhaxli maa waa markaas markaas walaal wiilahoo maydka la dhashay oo ku aabbiyo hooyaana ma jiro intaas marka la waayo waxaa jooga gabdho maydka ku aabbiyo hooyaa oo gaaraya labo labo hadday gaaraan iyo hadday ka badyihin waa isku mid waxaa la rabaa inay uun mid ka bateen oy laba gaareen uluaanay qaadanayaan gabdhahaas walaalaha uluaanay qaadanayaan iyo walugtayni laba gabdhoodoo maydka walaalla ah ugtaynkoo min alabi xagga aabbaha ka ahaadeen laba gabdhoodoo maydka ku aabba ah oo aan ku hooyo ahayn ayaguna waa qaadan karaan laakiin waa goorma maray qaadanayaan horta meydku wax uu dhalay oo wax dhaxla lama arko wiil uu dhalay oo wax dhaxla lama arko aabbe wax dhaxla lama arko lama arko awoowe wax dhaxla lama arko meydka wax wiil ah oo walaalkiisa oo dhaxlayo ama ku aabbiyo hooyaa ama ku aabba kaliya ah lama arko gabar ku aabbiyo hooyaana lama arko intaas waa in lasoo maraa shuruudda meydku wiiluu dhalay dhaxlima oo caruuru dhalay oo dhan wiil iyo gabarnimo maydku wiiluu dhalay caruuru dhalayna waxba dhaxli maayaan maydka aabbihiisna markaas dhaxli maa awowgiisna dhaxli maa walaal la dhashay oo ku aabbihooya ama ku aabbana ma jiro oo wax dhaxla gabar walaala oo ku aabbihooyahunu ma jirto waxaa jooga gabdha laba gaaraya ama ka badan oo maydka ku aabbe ah markaasay waxay qaadanayaan uluaan wuluu ulukii fardunayni fardu snatayni waa laba faradkood ulu labaa wax ku qaataan labaa wax ku qaataan ulu oo maalka inta saddex loo qabiyo meel waxa qaataa waa laba qof wa uluu ulukii fardu snatayni waa laba faradkood alummu hooyo idaa lam tuxjab haddaan la xijaabin oo hooyo lama xijaaba soona soonid xajbigana waa xajbu nuqsaan marmar waa laga nuqsaamiya laakiin xajbigala lahaa hooyo lama xijaabi karo iyo aabbe iyo waa xajbu xirmaan lagama hooji karo lama qadi karo wa laakiin waa laga nuqsaami karaa waa marka aan la xijaabin oo waa maxay maydkii wax uu dhalay lama arko walaalo maydka la dhashay oo lama gaarayana lama arko maydku wax uu dhalay lama arko wiiluu dhalay wuxuu dhalay lama arko walaalo laba gaarayana lama arko saddexdaas marka la waayo markaasay uludkeeda qaadataa markaasay uludkeeda qaadataa hooyo alummu waa hooyadii idaa lam tuxjaab haddaan la xijaabin xajba nuqsaanin wa huwa uludkii lilisnayn laba u sugnaaday fa saacidan fa zaada alcadadu cadadki waa siyaaday saacidan xaaluu yahay kor mid u socda oo min alikhwati walaalo ah wiilal walaalo ah iyo wal akhwaati gabdho walaalo ah oo min waladilummi waladulum xaggiisa ka ahaaday macnaheedu waxay tahay ama wiilal ha ahaadeen ama gabdha ha ahaadeen caruur maydka ku hooyo ah oo aan ku aabba ahayn hadday laba gaaraan laba hadday gaaraan iyo hadday ka badan yihiin fasaacidda waa ka ku yidhi waxay qaataan ulu laakiin waa goorma horta farac waaria waa in la waayo maydka wax uu dhalo dhaxla waa in la waayo wiil iyo gabarba aabbe iyo awowena waa in la waayo markaasaa waladul um wax qaataa walaal maydka ku hooya waa markaas markuu wax dhaxla kalaalaa laydha kalaala qofaana mayd aan kalaala ahayn ma dhaxlan iyagu kalaalana waa asal iyo farac marka la waayo kalaala waa asal iyo farac marka la waayo maydkii wax uu dhalayba lama hayo wuxuu dhalay waxay dhaleenoo dhaxlaaya lama hayo aabbihiisna lama hayo dhalay awowna lama hayo dhalay markaasaa caruurta maydka ku hooyo ah oo aan ku aabba ahayn hadday laba gaaraan waa isku mid rag iyo dumar ayagu xataa xoolaha la siiyo ma kala badsadaan sida rag iyo dumarka u kala badsadaan lidakari milu xadilunsayayni ayagu wax uma qaybsadaan ee si isla egay u qaybsamaan fahum shurakaau fi ulu aa la yidhi haddii shayga shuraka la yidhaha waa shirkana waa la ekaystaa waa la ekaystaa marka caruurtaas maydka ku hooyada ah ayaa la dhaha waladul-um kuwaas haddii ay labo gaaraan iyo wixii ka badan uluay qaataan wa sudusu suduskii fardu sabcatin waa toddoba faradkood sudusna toddoba wax ku qaataan toddobo a wax ku qaataan toddoba nuuc oo dadka ka mid a wax ku dhaxlaan sudus alummu hooyada hooyadu waa qaadataa sudus waa goorma markay sudus qaadaneen maca alwaladi caruur la jirkiisa xaalay ahaato caruurka ay dhaxlayday hooyada u tahay waxaa jooga caruuruu dhalay oo dhaxlaya markaa sudusay qaadataa oo waladil ibni ama waxaa jooga caruurkan ay dhaxlayday hooyada u tahay wiil uu dhalay caruuruu dhalay oo dhaxlayaa jooga markaasna sudusay qaadataa aw inayni ama labaa joogaan fa saacidan fazaada alcadadu cadadkiyaa siyaaday saacidan xaaliyo kor mid u socda oo min alikhwati wiilal walaala ah wal akhawaati gabdho walaala maydka wax uu dhalay ma joogaan wiiluu dhalay wuxuu dhalayna ma joogo laakiin walaalo laga gaara ayaa jooga walaalahaas gabdha ha ahaadeen wiilal ha ahaadeen kuwa ku aabbiyo hooyo ha ahaadeen kuwa ku hooyo kuwa ku aabba kaliya ha ahaadeen waa isku mid mar walaalo hadday joogaan walaalo hadday joogaan oo maydkaas walaalo la-ah labana gaaraya hooyadu ma qaadato ulua sudusay aadeen sudusay qaadataa wa huwa suduskii liljaddati ayeeyu u sugnaaday cinda cadamilummi hooyada laweynteeda agteeda ayeeyo sudusay qaadataa marka goormayna wax qaadataa ayadu nasiibka hooyo wey meesha ayeey qaadataa nasiib kale male marka waa in maydka hooyadiis la waayo ayeeyada waxaa isku mid ah ayeeyada maydka hooyadiis dhashay iyo ayeeyada maydka aabiis dhashay waa isku mid mar hadday hooyo joogto midkoodna wax ma dhaxlo labada wax ma dhaxlaan weliba ayeeyada maydka aabiis dhashay waxaa ugu sii darmaya maydka aabiis hadduu joogana wax ma dhaxsho labadaasa xijaaba ayaga laakiin maydka hooyadiis hooyadii dhashay ayada hooyadan kaliya xijaabi wa huwa sudusku liljaddati ayeeyu u sugnaaday cinda cadamilummi hooyada weynteeda agteeda welibinti libni maydka wiiluu dhalay gabar uu dhalay u sugnaaday maydka wiil uu dhalay gabar uu dhalay gabadhaasaa sudus qaadata waa goorma maca binti sulbi maydka gabaruu dhalay la jirkeeda xalayt maydkii hal gabaruu dhalayaa joogta wax kaloo maydku dhalo dhexla lama arko nisay qaadata waxaa jooga maydku wiiluu dhalay gabaruu dhalay hadday rabtaa gabar kaliya ha noqoto hadday rabtaan ha ka badnaato sudusay leeyihi sudusay qaataan wa huwa suduskii lilukhti maydka walaashiis u sugnaaday min alabi aabbe xaggiisa xaal ay walaashaasu ka ahaatay gabar maydka walaashiis ah oo ku aabba ah waa ay qaadataa sudus maca alukti walaalla jirkeeda xaalay ahaatay walaashaasoo min alabi waalummi aabbe iyo hooyo xaggiisa ka ahaatay waxaa jooga maydkan fiiriya farac waarisa ma leh wax uu dhalay oo ka farcanmay oo dhaxlaya lama arko aabbena ma jiro dhaxlay awoowana ma jiro wiil walaala oo la dhashayna maba jiro oo dhaxlaya kaliya waxaa jooga hal gabara oo ku aabbiyo hooya iyo gabar ku aabba ah ama gabdho badan oo ku aabba waa isku mid markaas dhinacaas gabadhii ku aabbiyo hooya nistay qaadanayn markay nis qaadato gabadha ku aabbaha ah maydkaas aa sudus qaadanay hadday keligeed tahay iyadaa keligeeda qaaday hadday badan yihin oo wada qaadanay wa huwa suduskii fardulabi waa aabbaha faradkiisa macal waladi walad la jirkiisa xaalu ahaaday oo waladilibni amase wiil maydku dhalay waladkiisa xaalu la jiro haddii caruur uu maydku dhalay oo wax dhaxlayaa joogo aabbe sudusuu qaataa haddii wiil maydku dhalay oo asagu hadda aan joogin caruuru dhalay oo wax dhaxlayaa joogana aabbe sudusuu qaata marka farac waaris aha la yidhahda maydkan uu dhalay haddii farac waaria uu leeyahay aabbe sudusuu qaata marka marna suduskaas kaliyuu ku tegaa haddii ay waxa weeyaan wax soo haraana isagaa casabaa markaan oo wixii soo horuu ku darsana markay wax soo harayaan marka wiil ma joogo wa farduljaddi wa huwa suduskii farduljaddi waa awoowaha faradkiisa cinda cadamilabi aabbe laweyntiisa agteeda xaalu ahaaday awow marka aabbe la waayo markaas wax dhaqa jadka la sheegayana waa abulabi maahan abulummi wax ma dhaxlo kaas wa huwa suduskii fardulwaaxidi hal mid faradkiis weeye waaxidkaasoo min waladilummi hooyo caruurkeed xaggeeda ka ahaaday waladulum waa caruurka maydka ku hooyada oon ku aabba ahayn kaasa la waladulum hadduu hal mid yahay sudusuu qaata hadduu badan yahay waa soo ogaanay inuu qaato ulu hadduu hal mid yahay sudusuu qaata haddee waladulumna goorma wax dhaxla waa kalaala marka maydku yahay oo farac waarisa iyo asal mudakara labadaba la waayo markaasuu wax dhaxla wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina moxamed